halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddii aan ku bilaabo xoolodhaqatada deegaanno ka tirsan gobolka galguduud ayaa waxa ay sheegayaan in dhibaatada ka dhalata qashinka magaalooyinka laga soo aruuriyo ee lagu qubo dooxooyinka xooladaaqeenka ahi ay dhimasho ku keenaan xoolahooda xoolodhaqatada ku nool degmooyinka balanballe cabudwaaq cadaado iyo gurceel ee gobolkaasi ayaa ka cabanaya qashinkaas oo ay sheegeen in baabuurtu ay soo qaadaan kana soo fogeeyaan magaalooyinka kaasi oo lagu daadiyo dhulka daaqsinka u ah xoolaha islamarkaasna dooxooyinka oo dhan ay dabayshu ku sii fidiso wariyaheenna magaalada gurceel cabdirasaaq xirsi haajirow ayaa warbixinta tan inoo soo diray howldhaqatada ayaa marka uu roobku do-oyo xitaa marka jiilaalku uu adkaadaba waxay xoolahooda keenaan deegaano magaalooyinka u jira shan iyo toban ilaa iyo labaatan kilomitir oo ay lug kaga soo aadi karaan halkaasina waa meelaha ay dhibaatadani ka dhacdo haajir cabdikariin axmed oo ka mid ah xoolodhaqatada balanballe waxa uu reediyo ergo u sheegay in muddo hadda laga joogo laba bilood labaiyo toban neef oo ari ah ay uga baktiyeen qashinqub ay cuneen kuwaasoo lix ka mid a ay ku wada sumoobeen dawo la dhigay meel u dhow halka uu dego xoolodhaqatada qaarkood oo horay ula soo xiriir radio ergo iyagoo duubaya codkooda ayaa sheegay in xooluhu ay dhimanayaan marka ay cunaan dawooyinka dhacay ee lasoo qubay bacda jilicsan ee arigu marka ay cunaan caloosha kaga dhegta lafaha xoolaha la qalay iyo biraha yaryar oo ugu dhex dhoonta xoolaha marka ay cunayaan kartoomada iyo wixii la midka ah
daawo anugu meel laga soo raray ma aqaan ma isbitaal baa laga raray ma farmashiyaal baa laga raray ma aqaan wax adugu daawo salin daawooyin badan suufaf salingiyaal kartoomo ku jiray baa meel lagu daadshay arigii qayb ka mid ahaa ku leexatay wixii bay cuneen xilliyadii abaaruhu jireen bay ahayd oo carada aduguna cafilaaan ka jirtay lix neef baa ku dhimatay neefna laba neefna meesha baan kasoo qoray guriga ku dhimatay afarna meesha nafskeeda wixii markii cuneen bay ku dhinteen nin kale oo saaxiibka aya oo maha la yidhaahdo aan deris nahay sidaas oo kale sagaal neef meesha ayadii nafskeedii sagaal neef oo arigiisa ka mid ahaa isagana ku dhimatay waa wax joogtaa weeye ma ahan wax mar iyo laba iyo saddex iyo inaa dhaca maahan haajir wuxuu sheegay in gaadiid yaryar ay si dhowmasho ah kusoo rogaan qashinkan dhowr jeerna ay dacwad ka geeyeen xafiiska maamulka balanbal dahabo xasan muuse oo ku nool deegaanka saxaldhaab oo galbeed ka xiga gurceel toban kilomitir ayaa qabta dhibaato la mid ah midda haajir waxa ay radio ergo u sheegtay in toddoba-iyo toban ka mid ah arigeeda kontonka neefa ay u geeriyoodeen cunista qashin laga soo fogeeyay magaalada gurceel waxayna intaa ku dartay in neef walba marka uu baktiyo halkii uu ku baaba-ay lagu arkayo wixii uu cunay oo qashin ahaa bacaha iyo qashin iyo waxa iska daadsan wax dhiba markaas ilama aysan lahayn waxaan arkay arigii oo rafaaday oo caatoobay oo calooshii baabaday oo mataqaanaa ilaahay qudradiisa aad iyo aad dhabarkiina ka gubtay calooshiina ee go-daba meelaha dhagaystayaasha arrintan ka cabanaya codadka ay uga soo duubeen radio ergo waxaa ka mid a deegaanka shiilamadow oo duleedka degmada cabudu aqa muuse nuur oo ka mid ah xoolodhaqatada deegaankaas ayaa sheegay in arrintan ay wax ka qaban karaan balse caqabada ugu weyn ay wajahayaan ay tahay in isku dhacbeeleedyo ay meesha ka dhashaan kasakow xoolaha wuxuu muuse ka waramayaa in qashinku uu nabaadguurinayo naqa iyo dhirta cagaaran ee xooluhu ay cunaan wuxuu codsi u jeedinayaa maamulka degmada cabudu aq waa ay dhinteen geedihii adabacihii iyo beledii baa ku raranoo wixii mawey bacaha ahaa markii mawey dabaysha u timaado haye baysaa wadanka ugu yaacayaan wadankii oo dhan ba foolxumada iyo waxa ka muda waad yeelaysaayoo wadan xoolo daaqsimeenna waa ahaayo xoolihii hadda wayba ka cararayaanoo hadee waxba naqa kama ay cunayaan oo naqii oo dhan waxaa qarinaya waxaas waxaasuu cunayaa kabacdina markuu guuro meeshii uu deganaabuu la tegayaan xooluhu meeshaas ama ku baktiyahayaan ama ku jiranahayaan xoolodhaqatada qaarkood sida dahabo xasan muuse waxay adeegsadaan farsamooyin ay ku badbaadinayaan neefka qashinka cunay laakiin waa tallaabooyin u eg in qaarkood ay neefka waxyeelo gaarsiin karaan xarumaha oon koley dawada iyo mararkaas oo kaniiniga sida kaniiniga wax saasaan ku dadbaynaa moogiye wax gooniya kuma qabano wax saliid iyo waxaasaan siisiiyaa ku daya oo si ay uga foqda iyo shaambaxeeraan oomada iyo waxaasa isugu dara hoogaa yaraha wou ka da-aa waxoogaa markaas wax cunid neefka oo bilaabaa si sahlanaan koley uga bogsan maayo laakiin waa siiyaa cuntada markaasaan waxaasaan ugu fijiyaa bacda iyo wasaqda doctor suleymaan maxamed saalax oo ka tirsan ururka xanaanada xoolaha gobolada dhexe ee sareelba wuxuu ergo u sheegay in neefka cuna qashinka sida bacda uusan dawo lahayn balse looga soo saari karo qalliin oo keliya waxawaaye bay-ad la halleeyey waaye laga bilaabo afka ilaa futada neefka inta udhexaysa oo organ ayay dhibaato u geysaa oo ilaa iyo toddoba sideed organ marka ay afka gasho ee ay dhuunta martana caloosha ayay fadhiisataa calooshuna waa warshadii lagu kala soocayay wuxuu neefku cun khaasatan xoolahan aan kuleeyahay afar caloolayda markay habeenkii soo barya ceshadaan ama markay jaanis helaan oo ay nastaan oo nasanayaan oo kale soo barya ceshadaan bacdi calooshii ayay ku wareegaysaa oo ku guurguuraysaa doctor sulayban wuxuu sheegayaa in qashinka laga soo fogeeyay magaalooyinka uu hoos u dhigay dhaqaalaha dadka reer miyiga ah oo neefka cuna uusan caano iyo hilib midna yeelanayn neefka waxay ka hor istaagtaa inuu nafaqo helo marka ugu hore waxay ka hor istaagaysaa macdanaha jirka neefku marka uu ama cuno la siiyo ama duurka uu dhir ka soo cuno kala duwan wuxuu helayaa macdan jirkiisa u fiican oo kobcisa oo taya leh dhiiggiisa kor u qaata caanihiisa kor u qaata difaaciisa jirka kor u qaada waxaasoo dhan meeshay ka baxayaan awooddiisii jireedaa hoos u dhacaysa dhaqaale ahaan neefkaasu waxba ma goyo wasiirka xanaanada xoolaha ee galmudug axmed dhiblaawe ayaa idaacadda erga u sheegay in dhibaatada haysata xoolodhaqatada ay qayb ka tahay deegaamiin lagu sameeyey dhuldaaqsimeed u dhow magaalooyinka wuxuuna intaa ku daray in laba kun sideed iyo tobankii daraasaad ay sameeyeen ay ku ogaadeen in gobolka galgaduud ay ku kordheen lix iyo labaatan tuulo hal sano gudaheed kuwaasoo ay samaysteen dadka ay xooluhu abaaraha kala tageen degmooyinka iyo wasaaradda horta inay iska kaashadaan marka hore in istaraatiijiyad dhaba loo helo sida loo xakamaynayo qashamada ama haraabiga waxyaabaha oo magaalada laga isticmaalo in la helo goobo istaraatiiji ah oo lesankaran oo qashamada waxyaabaha lagu daadiyo oo wasaaradda laftirkeedu ay qayb ka qaadato in loo xalaamadeeyo in qashankaa lagu shugo qashinku waxa uu noqday kan ugu horreeya ee dila xoolaha ka agdhow magaalooyinka sida uu sheegay doctor sulaybaan oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobolada dhexe ee sreelba cabdirasaaq xirsaa jirow idaacadda ergo magaalada gurceel
weli waxaad la socotaan radio ergo barnaamijkeenna inta uu socdo waxaa qayb ka noqon doona codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan haddaba haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaasha nooga soo wici karaan